waxaad ku soo dhowaataan marka hore barnaamijkii cawayska washington iyo caashe ibrahanaadan caashe cud
waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana waxaan barnaamijka idinku hayaa filan baa waxay tidhi ulloy eedda baariis odayadan bidaarta leh hadday buuq sameeyaan islaamuhu bac weyn bay dadka uga buuxsaan oo bannaankay ku tuuraan waa qiso dhex martay gabarh ku dhalatay qurbaha oo dib loogu celiyo waddanka si ay ehelkeeda u soo barato iyo wixii kala qabsaday ehelkii ay ugu tagtay dalka waxaan kaloo idiin hayaa haweenay loo maxkamadaynayo ilmo ay dhashay oo ay u xirtay fanaanad ay ku qoran tahay jihaad iyo sidoo kale
heestaa waxay horta sida dadku sheegaan ay yidhaahdaan in madaxweynihii aadan cabdilla cismaan baa loo sameeyey waxba kama jiraan laakiin wakhtigaa isku beegmay waa fanaanada caanka ah ee iibe maxamed oan caawa idinka hayo qayb ka mid ah waraysi xiise leh oo waryaheenna cabdulaahi nuur colombo kula soo yeeshay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waa caawa iyo cawayska inta badan carruuraha soomaalida ah ee ku dhalata qurbaha ayaa waxa ay waalidkood aad u jeclaystaan in ay geeyaan waddankoodii si ay u soo bartaan ehelkooda ku noolo dalka ay ka soo jeedaan hase ahaatee sida inta badan dhacda waxaa carruurta la celiyo iyo ehelka jooga dalka kala qabsada ismaandhaaf ku saabsan xagga dhaqanka khaliif faarax xayir oo deggan waddanka swiden ayaa inoo haya mid ka mid ah sheekooyinkaasi oo xiise badan leh khaliif marka hore kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a bal sheekada nooga dhac cashay inan baa ka dhooftay ma garanaysaay dalka faransiiska oo reer baris iyadoo ku kortay oo ku dhalatay baa miyi la geeyey dabadeetana inantiibaa miyigii bay la qabsan weyday markaa sheeko yaroo iyadiyo dadkii miyiga joogay islaan idadeedoo markaa bulla la yidhaahdo iyo bilan baa sheekadani dhex marta oo markaa sameeyo nin mustafakiika la yidhahda markaa sheekadan iiga sheekeeyo dabeetana w noocan ay u dhacaysaa wa garta beri hore ayaa gabadh la yidhaahdo bilan oo baris ku dhalatoo ku barbaartay dibadaha baadiye la yidhi aada oo soo bara dadkaagii beledkii markay timid la bireewan shilis oo bawdiyo laf loo keeni intay boodday bay tidhi baruur iyo ma cuno hilib dadku way ku buurtaan biidza iyo ma yaalaa beergar aan samaystiyo basal iyo basbaas kulul islaantii bullaa tidhi oo beledu waa maxay ma bur baad ujeedaa waxay tidhi bulloy maya its berger weeyaan balaas roodhi weeyaan baris baan ku cuni jiray badow baa tihiin oo ban ayaad ku nooshiin gurigiina waa buul waa bilaa albaab furan bannaan weeye suuligu bahal baa ay cuni karaa ani waa baqaayaa beriyaan baxayaa ee bartii aan ka imid iyo igu celiya baris beeldaajihiibaa kusoo biiray sheekada wuxuu yidhi bullay daa bilan waa garteedoo bartii ay ku dhalatayo bankan aynu naallaa kala baab ahaadoo bac ayaa ku xidhantoo fajac baa ku beermee adba beri samaadkii markaad aragtay baabuur waataad ka baqatee tidhi bahalku weynaaye marka inanta baano bullada iyo ciyaaraha bukran daantadeena iyo hiddaheenna bilicda leh bulloy sheeka bereley ku bar oo ka baabi'i balaayadan ku duubanay gaaladu ku beereen islaantii bullaa tidhi bisinka iyo yaasiin hortu qaylo badanaa bidaarweyne odaygani bilan baa waxay tidhi bulloy eedda baris odayadan bidaarta leh hadday buuq sameeyaan islaamuhu bac weyn bay dadka uga buuxsaan oo bannaankay ku tuuraan bullaa yaabtay oo tidhi beri hore nin baa yidhi balaayada sideedaba bulsho yahay haddii aad buulkaaga soo gelin bannaankaama raacdee allaya iga bixiyo baari iska celiyo berri iga dhaqaajiya bay tiri shaydaanadan baas
maruna dhaafiyaa la yidhi a dee waa waa qadiyadii bay la tagtay moogtii wadankii aad bay isku maandhaafeen aad aad aad iyo aad bay halkaas ugu maandhaafeen waa qisa waa qiso cajiiba waa qiso cajiiba oo soomaali fara badan oo caruuraha halkan ku dhalatay kuwa ku koray iyo kuwa een carada looga yimid ee ehelka ah dhex marta inta badan waa sheekooyinka noocaas aad baad u asiibta khaliif qaybtan kalena ah barnaamijka caweyska washington caawa waxaan dhegaystayaal idinku maqashinayaa hooyo degan waddanka faransiiska oo loo maxkamadaynayo wiil ay dhashay oo saddex sano jira oo xirnaa fanaanad ay ku qoran tahay erayo ay ka mid yihiin jihaad waa sheeko la yaab leh maxamed colaad xasan ayaa sheekada soo akhriyay colaadow fanaanad la xirtay iyo erayo ku qoran waxyaabaha looma bixi jirina maxaa dhacay Eh, cashay een, sidii qaraxyadii kow iyo tobankii sebtembar ba ay uga dhaceen dalka maraykanka dadka muslimiinta meel kastoo joogaan waxay ahaayeen dad tuhunka xagga argagixisada uu saaran yahay marka waxyaabahaas baa haddana dalka faransiiska si weyn u saameeyey sheekadan ayaa ka dhacday casho iskuul caruurta lagu xanaaneeyo oo la yidhaahdo ramirez duqsagooh oo ku yaala dalka faransiiska Eh, haweeney macalinka ah ayaa xilliga bareega eh, quraacda waxay indheheeda eh, qabteen wiil saddex sano jira oo ku labisan fanaanad xagga hore ay kaga qoran tahay waxaan ahay bam xagga dambena waxaa kaga qoraa cunug ku dhashay jihaadkii sebtembar kow iyo tobankeedii waa waa xilligii ay qaraxyada ka dhaceen dalka maraykanka labada kun iyo kow iyo tobankii ee ay dad saddexda kun dadka ka badan ku dhinteen marka macalimadii ayaa arrintaa aada uga naxday waxay la socodsiisay maamulihii iskuulka maamulaha ayaa isna u yeeray eh, hooyada dhashay wiilka yar oo soddon iyo shan jir ah una dhalatay dalka morocco hooyada dhashay ayaa raaligelin ka bixisay cashoy una sheegtay maamulaha maamulka iskuulka inaanay arrintaa wax qalada ula jeedin eh, fariin siyaasadeedna aysan gudbinayn laakiin maamulihii halkaa ugu muusan harin een, wuxuu warqad u qoray meyerka magaalada ah een, haystay kadibna meyerkii wuxuu sameeyey isna wuxuu yidhi arrintaa ma aha arrin fudud meesha loogama harayo sheekadan waxay dhacday bishii sebtembar ee sanadkii hore ilaa imtaa way soo jiitamayso warqadun baa laysu dirayey hadda ayaa marka meyerkii wuxuu warqad u gudbiyey eh, qolyihii wax ku mudacayay ama een, xeerlayaashii magaalada ayuu warqad u qoray uu leeyahay waa in arrintaa lasoo baaraa dacwadna lasoo saaraa een, h- hooyada marka hooyadiiba hal sano ka hor wixii ay ay ka raaligelisay iskuulkii ay kasoo tagtay ayaa hadda dib u bilowday waa garta marka arrintan baa hadalhayn aad u weyn ka abuurta dalka faransiiska waxyaabahan oo kale caasho waxa wax weyn ka dhigaya dalka faransiiska markaad eegtana dalka faransiiska waxaa dhibaato een, eh, ka haystaa dadka degan waxay leeyihiin waxa nagu soo badanaya muslimiintii oo ilaa sideed boqolkiiba hadda ay marayaan marka iyadoo markii horeba isha lagu hayay isha lagu haya ayaa haddana muslimiinta jihaad loo si- soo ayaa haddana xirtay.
jihaad iyo waxaa loo soo arkay teeda kale waxaa xilligan een, sax- u yeelaya s- een, u yeelaya maxaa la yidhahdaa een, x- arrintan xasaasi ka dhigaya faransiiska waxaa ciidamo ka joogaan dalka maali oo ay muslimiin kula dagaalamayaan iyo qolyo eh, jihaadoon ah marka jihaadka iyagoo jihaadoonkii argagixisadii la diriraya ayaa haddana gudihii caruur wadata een, maxaa la yidhahdaa shaad fanaanado jihaad ku qoran yahay in la arkaayo xasaasiyad gaara ayay abuureysaa laakiin colaada adaa ku watee een, adiga oo waddanka faransiiska degan ama waddan een, islaamka ku yaryahay adigoo jooga markaad soo xirato jihaad iyo sebtembar koob iyo toban qudhaada hallay arko sooma soo macnaheedu ma noqoteen koley dabcan een, waxa weeye soomaalidu waxay tiradaa meelaan cir ka filaya caad iga soo baxay marka waxa weeye hooyadan waxay islahayd uun dareenka soo jiido oo ubadkan ku ku magac dar koo iyo tobankii sebtembar laakiin arrin kale iyo bad kale ayay gasho een, hadda kiiskeedii wuxuu marayaa in la baaro la yidhaahdo saameynta ay ku leedahay argagixisada iyo iyadaaba hadda eh, far ku gudan tahay marka hooyadii hadda ma xeran tahay mise iyadoo gurigeeda joogta iyo dacwaddu dacwadii iyadoo gurigeeda joogtay ku socotaa laakiin booliska kor ka eegayo dhaqaaqeedii wadanka kama bixi karto een, inta dacwadeeda ka dhammaanayso
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysa ah ee barnaamijka caweyska ee caawana dhegaystayaal waxaan idinku hayaa qaybtii koowaad ee waraysi uu wariyaheenna cabdulaahi nuur maxamed colombo toddobaadkii lasoo dhaafay uu magaalada minneapolis ee gobolka minnesota kula soo yeeshay fanaanada caanka ah ee soomaaliyeed ee hibe maxamed hudoon hibe nuura cabdulaahi iyo hibo ayaan isaga kin dhexbaxayaa qaybtan marka ugu horeysa hiba nuura kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington Ah, colombo aan dhawahay Eh, hiboy waxaa ka mid tahay fanaaniinta soomaalida kuwa loogu jecel yahay waxaanan ogahay in hal waraysiyo wax la mid ah aan lagaga bogan karaynin eh, la sheekaysigaaga waxaanse aan isku dayi doonaa bal inaan heesaha aniga sida gaarka ah aan u xusuusto aan ku weydiiyo laakiin intaan heesaha u gelin bal dadka hibanuura heesaheeda jecel ee aan taariikhda fankeeda wada aqoon u dulmar markii aad fanka bilowday halkii aad ka bilowday iyo sidii aad magaalada muqdisho ku tagtay anigu fanka waxaan ka bilaabay magaalada hargeysa anigoo aada u yar toddobiyo lixdankii bay ahayd markaan sanadkii waxaan dhannayn joogana xamar baa la iisoo bedelay waayo hoyste dhowrkii heese ugu horreeyey baa aada laygu jeclaaday markaa badanaana fanaaninta waxaa la keeni jiray in xamar kuwii aada loo jecel yahay Eh, hibanuura sanooyinkii kugu horreeyey eed fanka ku biirtay waxaad ka qayb qaadatay ruwaayado waaweyn oo taariikhda suugaanta soomaalida eh, meel weyn ka galay Eh, sida haddii aan xuso shabeel naagood oo uu sameeyey allah u naxariisay abwaankii eh, xasan sheekh muumin eh, iyo xaas dhagaduub aa ka mid ahayd oo sungub uu sameeyey Eh, dunida maskaxday magan u tahay iyo qaar kale laakiin waxaa ruwaayadahaas iga soo baxay in adiga eh, maryan mursal eh, axmed cali cigaal cabdi maxamed amiin iyo cabdulla raage allahu unada naxariistee aad shantiinnu mar walba ku wada jirteen ruwaayadahaasi aan tiriyey maxaa iskiin daba dhigay ma ragga mucalifiinta ayaa idin xushay mise idinka ayaa wada shaqayntiinnu fiicnayd oo aad israasan jirteen horta marka ugu horreysa ruwaaddii shabeelnaagood baa ugu horreysay waxaa ku xigtay xaas dhagaduub oo sungub lahaa waxaa ku xigtay ninkii hadimo taliyo oo adiga u halisa oo hadraawi lahaa Ee, waxaa ku xigtay dunida maskaxday magan u tahay oo xasan sheekh muumin lahaa sanadii ugu horreysay intaanay dhammaan horta afartaasaan israaciyey markaa een, haddaanu soo noqdo su-aashaadii ahayd ma idinka istoortay cabdi maxamed iyo allah u naxariisto labadaba ee cabdilla raage mise maxaydane waa laisu kiin dooray sida runtu tahay dadka fanaaniintu markay cusub yihiin badanaa waxaa lagu leyli jiray fanaaniin hore oo ay ku daydaan oo oo hogaamisa marka in cabdilla raagi iyo cabdi maxamed fanaaniintii hore ay ahaayeen waan ka tababar qaadanaynay aadna waan ugu mahad celinaynaa allaha u naxariisto in wayna hogaaminayeen Eh, hibe maxamed heesahaaga kuwii hore waxaa ka mid ahaa eh, kuwa loogu hadal hayska badan yahay heesta la yidhaahda leexo wadigan liitee leexada ku sidatee hadba laan cuskanaye heestaas haddii aad eh, xusuusato yaa sameeyey heestaa horta waxaa sameeyey abwaanka la yidhaahdo axmed salaabaan bide isagaana ii dhiibay waxaana ahayd heestii labaad een qaado
inaa kolla macnaayo laba naf qaybsile taloogeed kulaashe adigaa islumiyo isu loogay cadowgoo libintaadi siiye waadigan seliite leexadu ku sidatee xadballaan cuskanaye waadigan seliite leexadu ku sidatee hadballaan cuskanaye libanteeda duunyada ruxna laasan maaye maxaa luray naftaadii libanteeda duunyada ruxna laasan maaye maxaa luray naftaadii maloole dherego lugooyaba ma geyste waa dhiganse laabdiyo lugaha isla waaye meel sare lalmanaye waa dhiganse laabdiyo lugaha isla waaye meel sare lalmanaye liibaanteeda duunyada ruuxna laasan maaye maxaa luray naftaadii liibaanteeda duunyada ruuxna laasan maaye
hebo maxaa loo sameeyey baas leedahay heestaas heestaa in waxay horta sida dadku sheegaan ay yidhaahdaan in madaxweynihii aadan cabdilla cismaan baa loo sameeyey waxba kama jiraan laakiin wakhtigaa isku beegmay abwaanku naaga u jecel yahay gabadh oo aad u jeclaa oo aniga iga taariikh horreysay laakiin aan markaasoo heestu cusubtahay ku soo beegmay ayaa jirtay heestaana gabadhaas uu sameeyey jacaylkiisi rasmiga ahana waa
anigaba lafiyo jidh waa kii laasten liqii waaye oonte adigaa liscaanoodiyo laas xareediyo laydhiyo hardiide waadiga sidii liig laasimay u baadhee waaqlada u leexdee waadiga sidii liig laasimay u gaadhee waaqlada u leexdee libaanteeda duunyada ruuxna laasan maaye maxaa luray naftaadii libaanteeda duunyada
hibanuura waxaa kaloo jira heeso aad hoballo kala duwan aad la qaadayso oo si weyn u hirgalay Eh, sida heesta aad la qaado axmed cali xigaal axmed cawad rabsha aan idhaahdo eh, bilanay walaal heestaas wax yar haddii aad nooga sheekayso sidee ku dhalatay Ee, bilanay walaal waxaa iskale abwaan hadraawi in sida runtu tahay abwaankaas anigu dhowr hees baan ka qaadaa ruwaayadna waan dhigay u leeyahay markii aan cusbaa Een, axmed rabshana saaxiib ayaan allaha u naxariista isna mulaxaniista weyn buu ahaa marka labadooduba waxay isla garteen heestaa in la isiiyo hees culusna weeyaan saad u aragtay bilanay walaal marka een, ereyada hadraawi baa leh midhahana waxaa leh allah u naxariistay axmed cawad rabshe Een, waxaan u jeedaa laxanka sidaasaan ku wada qaado
bilani walaal bima tahe moogtahay badweyne lama beegsade bilani walaal bima tahe moogtahay badweyne lama beegsade meeshii buslee baanow libaax bahaluhu galaan kama beeraye meeshii buslee baanow libaax bahaluhu galaan kama beeraye balqabsoo jacayl waa boog ku taal beerkiya wadnaa balan loo dhigaa baanu ma noqdee beri kuma simo barna uma tarao hor ma fogsin karee beri kuma simo barna uma tarao hor ma fogsin karee heesahaaga sidaan hore kugu sheegay ma kala dhacaan ee, raalli noqo haddii aan ee, marba mid ku booda hiba nuuray waxaan isa soo dhaafinayaa marba tii madaxayga ee, soo gasha hiba heesta roblow ee aad wada qaadaan allahu naxariistay cabdulqaadir xasan dhageeye ayaa waxay noqotay mid muusigeeda dhextaalka loo adeegsado ee, ama loo xusho filankii dan iyo xarago ee bashiir iyo khadiijo qalanjo ay wada dhigeen heestaas yaa sameeyey maxayse ka soo baxday ma rawaayad bay ku jirtay adigii nageeye sidaad isku hesheen anigii nageeye waxaan isku helnay nageeye wuxuu ahaa nin aad fanaan u allaxana wanaagsan inkastuuna heeso badan lahayn laakiin wuxuu ahaa fanaaniinta taalanka badan leh Een, anigoo markaa waktigii cusaybkaygii ku jiro fanaaniinta iyo maalifiintuba jecelyihiin inuu nin walba wax ii dhiibo ayuu maalin maalmaha kamida ii ii yeedhay wuxuu yidhi "Hibo, hees ma ila qaadaysaa haabaan kudhan kula qaadaya heestaasuu ii dhiibay riwaayadna kuma jirin isagaana iskale midhaha iyo laxanka iyo muusikada Een, waxaanay ahayd heesihii ugu horhoreeyay aan qaadabay ka mid ahay filinka aad ku xustayna filinka dhigitaantiisii iyo heesta cusub oo la jecel yahay baa isku beegmay markaasaa dhextaal looga dhigay filimka
roblow baase maalin haysto mal badan raakaatay iyo kii rafaade raaskiisu maran yahay dhugma wada degaano looma wada riyaaqe roblow baase maalin haysto mal badan raakaatay iyo kii rafaade raaskiisu maran yahay dhugma wada degaano looma wada riyaaqe waan ku rakadayo rayigiyaan leeyaan ka raaridaye waan ku rakadayo rayigiyaan leeyaan ka raaridaye sida roobkuyada ramaskiina bixiyaad nafta raali gelise heestaasi looma wada riyaaqo ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka caweyska washington toddobaadka dambena qayb kale oo xiiso leh oo ka mid ah waraysiga fanaanadda hibo ayaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska haddii aad leydmo fanaanadda waxaa waraysiga la yeeshay waryaheenna cabdulaahi nuur colombo intaan mar kale iska maqlayno nabadgelyo
waa tahay fanaanada hibe maxamed hudoon dabcan waxaan filayaa dhegaystayaal fara badan inay waraysigaasi iyo heesaheedaba ka bogteen caashucuudna qeyb kale oo barnaamijkaasi caweyska washington ayay toddobaadka dambe inoogu haysaa fanaanadaasi hibe maxamed hudoon